diinka matalan aad aada hay-addeena barba wasaaraddeena barbar dhigto wasaaradda dhiggeeda kenya oo kale halka innaga boqol iyo shan iyo toban qof ay ka shaqeya inaga wax ka shaqeeya toddoba boqol iyo dheeraadba ka shaqeeya hay-adda etoobiya oo kale imka dad barbar dhigto wasaaradba maahe waa hay-adda xogta u qaabilsan statistics waa waa ethiopian statistic bureau waxaa ka shaqeeya ilaa saddex kun baa ka shaqeeya marka runtii isma laha xilka saaran iyo hawlaha laga sugaayo wasaaradda iyo imka maxaa shaqaalaheedu inta ay leegyihiin runtii isma laha waxa loo bahan runtii in la ballaariyo haddii markaan taa uga gudbo waxyaabaha qaran ahaan ina hor yaalla maanta ee dee idinkana mas-uuliyaddu idinka saaran tahay ay tahay inaan idinla socodsiyo idin soo gudbiyo dhibaatooyinka maanta waddankeena hortaagan waxaa odhan kartaa kuyaaba waxyaabaha runtii ugu muhiimsan waxaa ka mid ah shaqa la-aanta arrinka shaqa la-aanta waxa weeye waa arrin runtii aad iyo aad inoogu taagan maalin dhaweyto daraasad ayay iyuu sameeyey world banku amba bangiga dunidu daraasaddii waxaa ka soo baxday dadka da-da shaqada oo ah la yidhaahdo oo ah inta udhaxaysa shan iyo toban ilaa afar iyo lixdan raggeenna waxaa ka shaqeeya boqol kiiba siddeed iyo labaatan keliya boqol kiiba labiiyo toddobaatan ma shaqeeyaan waa bilcamal dumarkeenna boqol kiiba toddobiyo toban keliya ayaa shaqeeya inta kale waa bilaa camal dabcan dee gurigay ka shaqeeyaan lakin dee shaqadii mushaharka laga qaadanayay amba wax lagala soo baxayay kama shaqeeyaan marka waxaa jirta shaqala-aan baahsan baa jirta waddankeenna u baan qabasho dabcan shaqala-aantii waxay keentay saboolnimo iyada laftigeeda mataqaana xagga saboolnimada daraasadda laftigeeda waxaa ka soo baxay marka caalamka intiisa kale laynagu dhereeriyo layna barbar dhigo saddex wadan oo keliya ayaa inaga hooseeya taa micnaheedu ma runtii wax badan maynaan qabanino dee wax badan bay noo qabsoomay dhowr iyo labaatankii sannadood ee imka ay dee dowladda somalilan ay jirtay amba aynu la soo noqonay xorriyadeenna iyo qarannimadeenna oo koob iyo sagaashankii dee magaalada hargeysay dhulkay tiri may jirin iminkana waa magaalo weyn oo koone ilaa ka koone waa ilaa afar iyo toban kilomitr waxa ku nool baa laga yaabaa siddeed boqol oo kun ilaa hal milyan oo qof baa ku nool wax badan baynu qabsanay laakiin haddana waxay noo haray muddo yani wax badan baa inoo haray marka laynagu dherariyo caalamka intiisa kale waxyaabaha kale runtii u baahan wax ka qabashada ee maanta ina hor yaalla qaran ahaan waxa weeye deegaanka inaku xoolo dhaqateenna beerteennu waa xoolo xoolahiinuna waxayeen mataqaana dee ay ku noolyihin deegaanka marka deegaankaas runtii waxaad mooday inuu inaga xaalufay oo inaga baabaay intii soo hadhayna waaba la qayb qaybsaday beri dhow aad baabay u adkaanaysaaba si loo guurguuraba xitaa iska dhaaf meel la daaqo meeshii la mari lahaabaaba adag marka arrinkaa laftiisu waa arrin noo yaalla xagga iskaga filaanshaha cuntada isaga laftigiisu waa qodob aynu u baahanayn qaran ahaan inaynu ka tashanno waayo waxaynu quudanno maanta dabadda ayaa laga keena dad kalaa beera innanku waxa ma beerano innanka waxbeeridkeenu aad iyo aad buu yaryahay sanadkii waxaynu dabadda ka keenna cunto gaadhaysa ilaa afar boqol afar boqol ilaa afar boqoloo ilaa afar boqol iyo konton kun oo tan baynu dibadda ka keena daraasadda maalinta dhowto waxaa ka soo baxday in ilaa maxaan idhaahdaaye inta udhaxaysa waxaynu dhoofinno iyo waxaynu dibadda ka keennaa faraqa udhaxeeya inuu yahay ilaa shan boqol oo milyan sanadkii marka runtii wax soo saarkeenu aad buu yaryahay guud ahaan gaar ahaan xagga cuntada aad buu yaryahay waxyaabaheena warshadaha ka soo baxaan aad iyo aad bay u yaryihiin oo waxyaabahaynu u baahanay inaynu runtii wax ka bedelo wax ka qabanno dabcan waa arrinkii ictiraafku weli waynoo qabyo isaga laftigiisa shaqo badan baa halkaa inooga taalla geedi socodka dimuqraadiyadda laftigeeda waa wax u baahan had iyo jeer in laga hawlgalo oo aan hayn wax meel isku taaga inta meel laga qaado waxaynu u baahannahay runtii si aynu amuuraha wax uga qabanno inaynu xoojinno maalgashadka waddankeenna maalgashadkii aad iyo aad buu inoogu yaryahay inaynu xoojino tacliinteena dabcan nabadgelyada iyo midnimada iyo wadajirka waa arrin idinkana idiin yaallo waa xilka dee ugu horreeya idin saaranbaba wax ka qabadkiisuu leeyahy marka intaas ayaan runtii aan kusoo gebagabaynayaa warkii guud ee ku saabsanaa wasaaradda iyo howlaheeda iminka hor yaalla iyo waxyaabaha yaniga guud ahaanba inoo mudan amba dhibaatay inoo yaalla qaran ahaan intaas ayaan kusoo koobayaa su-aalihiina waan soo dhaweynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu كويس كويس هي وات بسم الله الرحمن الرحيم برتو وحقيق جرتوي إن مشاريعdu aanay ku badnayn gobolada sool iyo sanaag kuma badna mashaariicda inta badan waxay naga caawiyaa hay-adaha jimciyadda qurumaa ka dhexaysa iyo hay-adahan kale caalamiga ah innaka mashaariicda ka timaada miisaaniyaddeena ee gacanteena ku jirtaa wayarta oo dee miisaaniyaddu idinkaydi soo martaabo dee waa waa la socota hay-adaha jimciyadda qurumaa ka dhexeeya waxay yidhaahdaan sooliya sanaag waxa weeye waa meel maxaan idhaahdaa aanay nabadeedu sugnayn oo khilaaf uu ka jiro taasay ku sababeeyeen laakiin runtii arrin ay wax ka jiraan maaha maalintii aynu shirka sugun nimin halkii baynu uga sheegay suuriya sanaag waa laba gobol oo nabada oo laga shaqayn karo oo la tegi karo oo dadkooda ay leeyihiin baahida gobollada kaleba dadkooda ay leeyihiin way u baahan yihin in wax lagala qabtoo la daboolo marka runtii fikirkaas fikirkaan ku raacsannahay maaha had iyo jeerna waanu kala hadallaa inay geeyaan xitaa waxaan ku nahnaa haddii idinku aa kaba baqaysaan baba anuu baqdintaa ma aragne hay-adaha samafalka ee waddaniga ee jooga gobollada la shaqeeya taasaynu ku dhiirigelinaa waananu wadnaa waananu ku wadi doonaa idinka laftigiinna xildhibaanada dee labadaa gobol maxaa idhahda kasoo jeeda way wanaagsanaan lahayd hadda ina culayska ina culays saartaan maxaa idhahda hay-adaha amba kuwa jimcadda qurumaha ka dhexaysa amba kuwa ajnabiga intababa oo runtii dadka iyagoo culays doola saara mooyaane wax laga yaaba inaan wax dhaqdhaqaajinin shirkii maanta laakiin runtii fawaaid badan baa ka soo baxay dhowr baa ballan qaaday inay hawlo ka bilaabi doonaan sool iyo sanaagbaba sanadkan intaan ka warhayo hay-adda u s a deeqay bixisay laba mashruuc marka laga reebo oo midna wasaaradda qorsheynta ay ku taakulanayso midna wasaaradda daakhiliga baan filaya inay ahayd inta kale waxay dhn waxanu gelinaynaa sool iyo sanag lacag ilaa ilaa laba milyan sanduuqan laftigiisa waxaanu ka dalbanay in lacag gaara laga siiyo sool iyo sanag oo weliba loo qoondeeyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha marka runtii sidii aynu ugu qancin lahayn hay-adahan ajnabigaah amba haadan kuwa jimcadda qurmaa ka dhexsama kuwa kalebe inay mashaariicda gaadhsiiyaan sooliya sanaag waa arrin aanu inoo wada yaalla annaguna dadaalkiisaanu wadno idinkana aanu idinka baahanay idin laftiina culayskaa nala saartaan marka intaasaan kaga baxan idinka jawaaban maanay su-aashaan Thank you.
arrinka biyaha ayaa taabatay waa waa xaqiiq jirta weeye hadiyo jeer abaara ay nagu soo noqnoqda iyo biyo la-aan runtii waddankeenna biyo la-aani kama taagna ee biyo maamul xumo ayaa ka taagan maad odhan kartaa dhinaca galbeedka sanadkii waxay heshaa ilaa afar boqol oo milimitr marka la isku celceliyo dhinaca barigu wuxuu helaa ilaa saddex boqol laba boqol oo milimitr xeebay roobka ku yaryahay haddaad isu geyso roobka haddaad isku celcelinba ka soo qaado saddex boqol oo milimitr roobka guudaynu helnaa waxa laga yaaba inuu gaadho ilaa saddex bilyan oo cubic mitr waa biyo aada u badan weeye dabcan biyaha aynu hellaan roob ahaan u helnaa dee baad baa inoogu baxdaa laakiin kayd ahaan xagga biyaha in yar baa inooga hadha sideedabana waddanku amba dee waddanka caalamka o dhan waddamada dee jiraa oo dhan amba waddanku biyaha roobka ayuu qabsadaa amba biyaha dhulka ayuu la soo baxaa carabuhunba dee badda macaaneeya laakiin caalamka inta kale badda ma macaaneeyo si badan yihiin lakin waa biyo cir o aad qabsatay iyo dee biyo dhul ku jiraad la soo baxday waa labadaa midood innaka waddankeena meelo fara badan biyaha dhulka ku jiraa way dheeriyin amba waaba qadhaag marka mar haddii biyihii dhulka ku jiray amba dheeraadeen amba qadhaad noqdeen dabcan caqligu wuxuu ku siinaya dee markaa inaad weel u samaysato kuwii cirka ka soo dhacay
taa waynu samaysanaa shicib ahaanoo dee wayna ka baraagaha qodanay balyadana wayna ka samaysanaa laakiin xaqiiqdu waxa weeye balliga intaa kusoo dhacdee yar amba berkadda inta kusoo dhacdee yar waxa laga yaabaa jiilaalku markuu ku dheeraado inaanay ku gaadhsiin waana marka dhibaatada iyo biyalaanta ay timaado waxaynu u baahanahy weel intaa ka weyn waxaynu u baahanahy harooyin qaada ilaa boqol mitir cube ilaa laba boqoloo mitir cube aynu u baahana oo waaweyn oo laga sameeyo yaniga gobol walbaba warshe caynkaasaynu inta aynu u baahan nahay fikirka maalin walba waanu kala hadal laheeda welihee welinala kama qaadanin waana fikir jiro etoobiya waa laga sameeyaa xasiir baa la dhaha xagga carbeedka harooyinka waaweyn suudaanna waa laga sameeya etoobiya waa laga sameeya kenya waa laga sameeya runtii kuwaas aad baynu ugu baahan nahay lacag badani ku bixi mayso kii wax ku baxaya laga yaaba ilaa saddex boqol oo kun oo doolar waa ku baxaya laakiin dee biyuhu waxay ku gaadhsiinayaan gu ilaa gu bay ku gaadhsiinayaan marka runtii waa hawl inoo taalla hay-adihii laa imka waxbay nagalamay qabanin innakay noqonaysa qaran ahaan sidaynu uga watashan lahayn de budgetkaynu ugu darsan lahayn wixii hadda ka dambeeya kolley wasaaradda dee biyuhuna qorshay kaleeda waxyaabaha noocaasa hadduu wasiirka dee biyuhu idin hor yimaadana waxaan filaya inuu faahfaahin intaa ka ballaaran uuna ka sii jiro laakiin waa baahi jirta oo aynu u baahanay inuunu daboolo laakiin iminka innakaa inaan budgetkeena meel wax ka dhiganin hay-adihiina wax waxay nagala qabtay laaimka aynaan haynin laakiin aynu u baahannahay anu runtii waxaan qabtay hay-adihi inaan u baahnaynba innakaa samaysan karnaa amba budgetkeenaan ka samaysan karnaa ama dee saynu iminkaba u samaysanayno waddooyinka mashruuca waddooyinka oo kale mashruuca harooyin haddaynu babardhigno dee waa samaysan karnaa xagga gobollada iyo dabagelkooda iyo xisaab xidhkooda iyo xisaab celintooda so anagu waxaanu samaynay guddi qorshe goboleed waa guddi harumarineed ma eegno anagu ma dabagallo xisaabaadka wasaaradaha ma dabagallo oo dee anaga shaqadeeda maaha taa waxaynu leenahay xisaabiye guud baynu leenahay iyo iyo iyo iyo auditor guud baynu leenahay baari baari guud baynu leenahay inaga ujeedadeedu waxa weeye sidii gobol waliba koow uu isugu tashan lahaa oo u yeelan lahaa ku talagal gobol isla markaana isagu uu adeegsan lahaa muruqiisa iyo maalkiisa iyo maskaxdiisa sidii baahiyihiisa ugu dabooli lahaa oo imika dhaqan baa jira baryahan dambe runtii noqday mid baa mid baahay oo ah wax walba inaynu ka sugno debed in haddii musqul loo baahdo lahado hay-ad baa loo baahan yahay haddii jid loo ba loo bahdo lahado hay-ad baa loo baahan yahay haddii biyo loo baahdo lahado hay-ad baa loo baahan yahay marka runtii anaku waxaan isleenahay waxaynu u baahan nahay inaynu naka isku tashanno qaran ahaan gobol walbana isku sii tashado oo markaa isagu mataqaanaa intiisu geeyo muruqiisa iyo maskaxdiisa iyo maalkiisa uu isagu markaa de baahidiisa daboolo taa weeye anaku saas baan u samaynay guddida maxaa dhahda ee qaran sanadkana ugu horeeya in sha allah sanadka marka dambe ilahay hadduu ina gaadhsiyo subxaanahu watacaala ayaynu odhan karnaa qorshihii sanadkaanu dhiganay maxaa inooga qabsoomay maxaa inooga qabsoomin maxaa derisaynu ka baran karnaa sanadkii hore marka kaan la sugno sanadka soo socda laakiin xagga xisaabaadka waxaynu u deenaynaa wixii qolooyinka dee la xidha heedaha xagga dhaqaalaha shaqada kule dabagalka wixii xisaabaada waad mahadsantay